duqa magaalada beledweyne nadar tubaax maalin iyo mid ka mid ah maamulka shirkadda dhismaha adeegsan ayaa kala sixiday dhismaha waddo ka bilaabada aagga saldhigga booliiska islamarkaana aada dhanka buntaweyn kuna eg aagga sheekh xasan barsane halka ay ka dhacaysay heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan heer degmo iyo heer gobol waxaana faahfaahin ka bixisay heshiiskan ay la gashay shirkadda duqa magaalada beledweyne nadar tubaax maalin maanta joogno xafiiska dowladda hoose ee magaalada beledweyne oo aan saxiixayo mashruucii saddexaad ama kiilo kambanigii saddexaad oo maanta ku guuleystay inuu beledweyne wax ka qabto guud ahaan kilomitirka magaalada beledweyne bishan gudaheeda aan dhammaystira howsheeda waa sagaal kilomitir waxaa ku kala guuleystay saddex kambani kii saddexaad ayaa maanta saxiixay kambaniyaashaas oo kale ah buruuj istaahil iyo adeegsan oo aan maanta howshooda dhameeyey waxaa ilaahay maadiisa shaqooyin fara badan oo lasoo qabtay guusheedii inay maanta taagan tahay aadaan ugu faraxsanahay waa howl waqti badan lasoo geliyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay ciddii lacagta bixisay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka iyo kamaayar ahaan dhammaanteen anigoo maanta intaba wakiilo ah waxaan aada ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan hal mowqif ka leenahay inay beledweyne horu marto in beledweyne jidadkeeda la dhiso in beledweyne wiiji cusub ee yeelato labada kun labaatan iyo shanta mashruucuna uu ka egyahay labada kun labaatan iyo lixda bisha labayo tobnaad waxaana jecelnahay mashaariicdaas oo maaragta total ahaan ka kooban sideed jid oo afar labaatan kilomitir ah iyo laba buundo cusub iyo buundo dayactir ah dhammaanteen intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ku qabano waqtigaas kooban hadduu ilaahay qadaro aada iyo aad mashruucan nagaad oo aan isleeyahay isteedyada kaloo dhan facebookii ay ka qeyb qaateen ama ka faa'iideysteen annaga laakiin galmudug iyo hirshabeelle waxay ka faa'iideysatay kiisii labaad mashruuca facebookiisii waxaan rabnaa inaan intaas iyo in ka badan laga qabtin maamulka degmada beledweyne ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan